إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa la baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa toogasho uu ka geystay xerada nacnac ee magaalada muqdisho ku dilay saddex askari faahfaahin ayaa laga helayaa askari ka tirsan maamulka somalilan oo magaalada ceergaabo ku dilay aabihiis maamulka jubbaland ayaa walaac ka muujiyey warar sheegaya ciidamada ethoobiya iyo kuwa kenya oo isaga baxaya qaybo ka mid a gobolka gadow askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay weeraro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka baay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacad ay kala kulmeen dowladda federaalka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa la baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
ما زلت سيفا تنادي أين وأين الأعادي ما زلت أخذت سيفا ثقيلا ما زلت أنت صحيح kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey weerar habeen-dheel madaah oo lagu qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen duleedka la foole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose filimka oo soconaya muddo laba daqiiqo ah ayaa lagu arkayaa dhimbisha rasaasta iyo hubka culculus oo xili habeen ah laga dul shanqariyey askarta dowladda federaalka ee ku dhacay weerarka مهابا والقلب فيك مذابا ما زلت سيفا تنادي أين وأين الأعادي ما زلت ترهب كسرى
durbadiiba waxaa goobta isaga firxaday ciidamadii qorqabadka lagu keenay duleedka la foole waxaana la arkayaa fariisimihii ay isaga carareen oo dhexdaadsan yahay maandooriyaha qaadka المآسي والناس فيها تقاسي سيفي تفجر وفجر نحو الأعادي وسجل سجل بيبكي بلون دمائي سيفي رأيت المآسي والناس فيها تقاسي
filimka qaybihiisa dambe ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dab qabadsiinaya xeradii lagu weeraray askarta
ما زلت سيفا تنادي أين وأين الأعادي ما زلت ترهب كسرى والروم والفرس أسرى ما زلت أنت عجيبا لا يا أخي بل غريبا
kataa'ib al ikhbaariyah ayaa si isdaba joog ah usoo saarta muuqaalo muujinaya tabardarada haysata ciidamada dowladda federaalka oo markii la weeraro iyagoo aan dhag la qabta lahayn isaga firxada fagaarayaasha dagaalka اسم العدو وكبر إن سمعت المنادي أقبل لطرد الأعادي أقبل وحرر بلادي فالكفر فيها ينادي أنتم تعالوا بنية فاليوم يوم المنية فاليوم يوم الجهاد وطرد كل الوغاد فاليوم يوم الجهاد وطرد كل الوغاد
askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa toogasho uu ka geystay xerada nacnac ee magaalada muqdisho waxa uu ku dilay saddex askari isagoo kuwo kalena ku dhaawacay maxamed muuday axmed abu muslim ayaa faahfaahinaya
xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar tuugasho ah oo askari ka tirsan dowladda federaalka ka geystay xerada nacnaca ee magaalada muqdisho askariga oo ku sugnaa gudaha xerada ayaa rasaas ooda kaga qaaday ciidan halkaas kula sugnaa isaga oona goobta ku dilay saddex askari laba kalena dhaawac u geystay toogashada kadib ayaa lasoo warinayaa in la dilay askarigii weerarka geystay ilaa iyo hadda lama hayo xog rasmi ah oo ku aadan sababta ka dambaysay in askariga uu ku kaco falkan toogashada ah ee lagu dilay saddex askari labada kalena lagu dhaawacay tani ayaa ahayd mid ku cusub ciidamada dowladda federaalka oo waxa ay marar badan dhexdooda isku dilaan askar dhowr ah faahfaahin ayaa laga helayaa askari ka tirsan maamulka somalilan oo magaalada ceergaabo ku dilay aabihiis faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalada ceerigaabo oo ka mid ah meelaha uu ka aramiya maamulka somalilan ayaa laga soo warinayaa in nin askari ahaa uu dilay aabihii dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu yimid ka gadaal markii askarigii iyo aabihii uu soo kala dhexgalay muran sida ay sheegeen goobjoogayaal askariga ayaa aabihii xabad kaga dhuftay qaybaha sare ee jirka taas oo sababtay inuu dhinto booliiska somalilan ayaa dhacdadan ka hadlay xalayto abaar soddon iyo barhkii taariikhduna ahayd kowdii bishii saddexaad laba kun labaatan iyo afar lagu dilay degmada ceerigaabo gudaheeda marxuum maxamed cabdi nuur xamari in aamine yuusuf oo afartan iyo laba jir ahaa waxaa dilay eedaysane cabdilqaadir cabdilqaadir maxamed cabdi nuur in aamine maxamuud oo sagaal iyo toban jir ahaa isna oo uu dhalay marxuumku ninkaasi dilkaa markuu geystay marxuumkiina aaskiisii uu hadda socdo dhacdadaasi sidaasay u dhacday ciidamada u dhisan dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu soo tababaraa waddamada shisheeye waxay u aabiyeelayaan oo waalid iyo shacabba ma jirto maamulka jubbaland ayaa walaaca ka muujiyey warar sheegaya in ciidamada ethoobiya iyo kuwa kenya ay isaga baxayaan qaybo ka mid a gobolka gadow mahad cubeed ayaa faahfaahinaya walaac aad u xoogan ayaa laga soo sheegayaa gobolka gadow kaasoo ay qabaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka lagu magacaabo jubbaland maamulka gobolka gedow ee taabacsan dowladda federaalka ayaa si cad u sheegay inay cabsiweyn ka qabaan bixitaanka ciidamo etoobiyaan ah oo la sheegay inay faarujinayaan saldhigyo ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolkaasi wuxuu maamulku intaas ku daray in dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland aysan hayn ciidan badiil ah oo lagu wareejiyo saldhigyada ay banneeyaan askarta shisheeye islamarkaana uusan jirin wax diyaargarow ah wuxuu si cad u sheegay in haddii ay baxaan ciidamada shisheeye aysan amni heli doonin al-shabaabna ay joogaan baadiyaha magaalooyinka ay ku sugan yihiin saaad og tahay dee annaku magaalooyinkan joognaa baadiyahana waxaa jooga nimanka dhallinyaradaha magaalada kabexeeda iyo tuulooyinka wax sacikaa jooga waana sida soomaaliya u badan tahay waana siduu gobolku soo ahaa hadda dhowr iyo tobanka sano labaatanka sano lasoo dhaafay siduu soo ahaa weeye walaac baa jira hadda dadku ay qabeen walaacaasay qabeen wuxuu ahaa in ciidamo etoobiyaanaha jooga degmooyinka inta badan markii laga reebo laba degmo shanta kale waxaa jooga ciidamo etoobiyaana cabsi waxaa jirta in ciidamadu baxahayaan wax badiiloo hadda muuqdo dowladdu dhexe ay samaysay ama jubbaland ay samaysana lama arko hadday ayagu baxaanna ammaan ma jiraayo loomana hadda wax u diyaargaroobayna maana arag taliska atmis ayaa dhowaan war uu soo saaray ku sheegay in bisha juun ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka kumanaan ciidamo ah kala bixi doonaan soomaaliya warkaasi ayaana dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadeeda ku beeray walaac xoogan oo ku saabsan sidii ay ku sugan lahaayeen amnigooda ayagoo dhanka kale ka cabsi qaba in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kala wareegto goobaha ay faaruujiyaan ciidamada shisheeye askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay weeraro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka baay mubaarac cumar ayaa ka warramaya xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo kala duwan oo qaraxyo u badnaa kuwaas oo habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka baay ee koonfurta soomaaliya weerarka koowaad oo qarax ahaa islamarkaana ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada diinsoor ayaa waxa uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray askarta maamulka koonfur galbeed qaraxan askarta ka tirsan maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa la soo warinayay inay ku dhaawacmeen laba askari uu mid uu yahay garaab sidoo kale waxay mujaahidiinta howlgal qaraxa xalay ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere gaar ahaan fariisin ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed jugta qaraxan ayaa si weyn loogu maqlay qeybo ka mid ah degmada qansax dheere ilaa iyo hadda ma aanan helin tafaasiil ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxa ugu dambeyntii ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta koonfur galbeed ay ku lahaayeen maya fuulka ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaal muddo socday oo laisku adeegsaday hubka noocyadiis kala duwan ayaa ka dhacay halkaas howlgalladan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordheen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayaan askarta dowladda federaalk iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku dhaawacmay weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacad uga timid dowladda federaalka mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya askartan ay dayacday dowladda federaalka ayaa ka cabanaya daryeel la-aan caafimaad oo ay kala kulmeen dowladdii xasan sheekh ee ay ka tirsanaayeen waxayna dareemayaan in intii xoogga ay lahaayeen lagu gaaray dantii laga lahaa haatanna aan loo baahnayn mid ka mid ah askartan waxaa ku yaala dhaawacyo badan oo kaga yaala dhanka caloosha kuwaasoo uu sheegay inay ka soo gaareen dagaallo dhowr ah oo isaga hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka askarigan waxaa lagu magacaabaa mahad afweyne wuxuuna in muddo ah ka soo mid ahaa ciidanka dowladda federaalka haatanna waxa uu ka cabanayaa tubooyin caloosha kaga jira oo uu sheegay inay xanuun ku hayaan waa kan isagoo ka hadlaya dhibaatada uu dareemayo iyo siday ula dhaqmeen kuwii u talinayey caloosha tubooyin iga jira iyo baan xanuun baan ka dareemayaa waayii dhaweytoo waxyaalahay soo gaaray baan awgeed baan isbitaalka u joogaa ilaa iyo hadda wax daawo aan ka haya ma leh haa waxaan weeye waxaan baa igu yaalla ma arkaysaa waxaan waxbada dhashiike maalintii igula yaabka badnayd waxay ahayd annagoo toban saac hoynimo inta xabad galnay oo meel la yidhaha caad ku galnay hameenkii markaa annagoo baabuurteennii jiidanayna tagnay meesha la yidhaha ceelhuur baan tagnay markaasaa saraakiishina waxaa la ii soo sheegay hooyo meydkeeda waxay ku dhimatay meel la yidhaha kaalkacyo annaguna waxaan maraynay caad laba bilood baan halkaa u sii jeednay oo xabad ku sii jeednay ayadoo saasaa saraakiishii ciidamada xukuntay hadduu taliyo qayb ahaa hadduu taliyo horin ahaa hadduu walaa taliyo unug baa waxaan idhi wardhaadhaaya anugu ilmaari askari intaas rafaad ku soo jirana waa saddex bilood dhalatoo dhammaanta cabad ku jiree maantay hooya iga dhimatay meydkeeda bannaanka yaallaaye gaariha la ii shidaaliyo nin walboo taliyo ahayoo maalin ohan jiray hebelow maanta gaarigayga baa ku qoranta yaa taliyo kastaa waa wuxuu yidhi waxa ma qaban karo askarigan kale wuxuu ku dhaawacmay sida uu sheegay qarax ka dhacay xero nacnac oo ku taalla magaalada muqdisho halkaasoo uu u tagay inuu kaga biiro ciidanka dowladda federaalka balse uu ka soo gaaray dhaawac culus oo dhanka caloosha ah waxa uu sheegay inay dayacday dowladda federaalka wuxuuna tilmaamay inuu daruuf adag ku nool yahay isagoo intaas ku daray inuu dhinac ka saxroodo waxaa kasoo lubeeya hadda wallaahi bilaatilaam ku dhow madiino ilaa lambar afar lagaa ku umaadaa maalin kastaa ku dheh wallaahi nin maanta oo wax qabsan karna ma iyo wallaahi bacdan waxaa kugato allahi bacdaan waxaa ku gata allahi wallaahi dhubkaana igu raasaamina wax lii qabtaan rabaa beanu lisheegaa awrleya ahay weelkii asliya ahay tilboya ahay waxaa shaqaysto aabaheyaa u geenaya maantana waxaa i qaaday ilminimaa i qaaday inaa bax wata dhinacaa tay qoraalaa u tagay qaraxaa igu soo dhacay qarax igu soo dhacay aabaheyaa isoo qaada markaa meesha iga soo qaadaani qof oo isoo qaada meesha waa kasoo waayay xaafadda makaa liigeeya isbuuc makaa jooga caloosha waa bararta aabee meel lacag ka keeno waay oo lagu qalwo waaye aabee meel oo lacag lagu qalwo waaye waa lii wada martiiniyaa liigey martiiniyaa lagu qalwo lagu marmo qolooyo lagu marmo waa lii qale markaa lii qale madha eerkee waa jarme maanta nin wax qabsan kara walaa mii dhibkaana ugu dhacwaa karaa qaraxa ugu soo dhacay ninka maanta daaqadtaa walaa beetalaa ma qabsan kari qaraxa ugu dhacay maanta nin wax qabsan kari mii warshad dhinaca waa warshad dhinaca idinimaa ka doone inaa idinima aa kortaa ka doone dowladda federaalka ayaa askarteeda ku shaqaysataa intay xoogga leeyihiin balse markii ay dhaawacmaan ma siiso wax danayn iyo daryeel ah dadkooda ayaana ku rafaadaa warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa